Wararka ka imaanaya magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in nin oday ah lagu dilay halkaasi. Dilkan ayaa waxaa maalintii shalay loo geystay Saalax Maxamuud Cali Gurey oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee magaalada Cerigabo ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somalilan. Kooxo hubeysan ayaa la soo warinayaa inay geysteen dilka Saalax, kaasi oo sidoo kale ka shaqaynayay mid ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada Cerigabo, waxaana dilkiisa loo baadhanayaa sida ay wararku sheegayaan inuu ka dambeeyo maamulka la baxay Somalilan. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen.
Cerigabo waxaa ka dhacday arrin naxdin leh. Waxaa lagu dilay nin nabadoon ah oo oday ah oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda Solteco. Waxa uu ahaa odayaasha deegaanka aadka loogu yaqaanay. Inta badanna dadka talada iyo tusaalaha deegaanka uu ahaa uu ka mid ahaa. Nabadoonkaas waxaa leeyahay Somaliland ayaa dishay ciidamo ka tirsan. Nabadoonku de maanta kolay inta badan warbaahintu aad bay u hadhaysaa geeridiisa Saalax Maxamuud Cali Gurey. Waa nin deegaanka aad looga yaqaanay buu ahaa. waxaana aad loogu badanayaa in nabadoonka ay direen kooxo si gaara loogu soo diray si nabadoonka loo kharajiyo ma ahan marka ugu horreysa dilalka noocan oo kale ah ay ka dhacaan qayba ka mid ah meelaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somalilan.